dad shalay loo xirxiray khilaaf ka dhashay cabasho ay dadweynaha deegaanka baki ee gobolka awdal ay ka muujiyeen shirkad shiinaha laga leeyahay oo macdan ka qodaysa deegaankaasi ayaa maanta la sii daayey dadkan oo ay tiradoodu gaaraysa ilaa iyo saddex iyo labaatan qof ayaa la xiray kadib markii ay ka cawdeen in shirkadaasi ay u diiday inay shaqo siiso dadka deegaanka islamarkaana aan cabashadooda waxba laga qabanin wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye ayaa warbixintan noo soo diray dadweynaha ku dhaqan deegaanka buuralada siimood ee degmada baki ayaa cabasho ka muujiyey shirkad shiinaha oo dowladdu heshiis kula gashay inay macdo ka qodaan buuraleydaas maayir ku-xigeenka degmadaasi baki dayib xasan raage oo v o a ugu waramay khadka telefoonka ayaa ugu horreyn waxaan weydiiyey waxa uu salka ku hayo khilaafka soo dhex galay shirkada iyo dadka deegaanku horta waxay wax u dhaceen meeshan la yidhahdo siimoodi baa la yidhaha meesha hawl u ka dhaceen wax balaayo weynina ma jirto dadkii deegaanka marka koowaad waxay doonayaan inay helaan shaqo oo shaqaqa ay ka shaqeeyaan helaan markii labadiiba la waayay markaa waxay yidhahdeen waxaan u baahannaha inaan wada hadallo oo shirkadii iyo dadkii dawladdii ayna qanciso intaan la qancinina waxa dhacay kulley waxay yidhahdeen shaqada hal ha joogto maayir ku-xigeenka degmada baki waxaa kale uu sheegay in khilaafka soo kala dhex galay dadweynaha deegaanka ku dhaqan iyo shirkada halkaasi qodista macdanta ka wadaa uu keenay inay hakad gasho shaqadii ay shirkadaas waday taasi oo sababtay in ciidamada ammaanku ay goobta yimaadaan oo dadka la xidho maraan weydiiyey tirada dadka xidhan iyo weli ina xidhan yihiin kale waxa uu maayir ku-xigeenka ku jawaabay waxaa la xidhay markaa saddex iyo labaatan nin meelahaasa la xidhay waa la soo daayay maanta la soo daayay ku weyn dayib xasan raage waxaa kaloo uu sheegay in dowlad ahaan ay ka howlgaleen khilaafkaasi sidii loo xallin lahaa islamarkaasina laisla gartay in wax kasta oy dadka deegaanku rabaan loo maro jid nabdoon oo khilaaf aan ku salaysnayn balse waxauu sheegay inaanu weli shirkadu shaqadeedii dib u bilaabin noomay suuragelin inaanu helno dhinaca shirkada macdan qudista ka waday deegaankaasi siimoodi barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa